nool aan weli deegaanka u arkin oo aad iyo aad u fool xun ayaan nala soo gudboonaaday deegaanka dagniire gaar ahaan waaxda kurdamac magarad adeer waxaa yimiday nimankii horeeyare oo lix ilaa afar muggi dambe lagu sheegay laba ay ka falintay laakiin marka hore codadooda ay lixnin ahayd ma garad afar lixdaasna waxay wataan toogeeyo wax adiga hantida ma qabin moobeel ma qaadayin lacag ma qaadayin hal saac bar markii laga baxa masaajidka waxay ku waafaqeen wiil la yidhaahdo cabdi cali cadow cabdi cali cadow dharbaahayaa loo gelshay dharbaahyadu dhaafsaday lixda nimaa kor u qaaday afar toohiy ayaa lagu dhufta ma garad waa soo tageen nin la yidhaahdo ismaaciil aadan nuur ayay haddana sidoo kale haddana afar toohiyo kale lagu dhufta waa la tegey gabar gurigeedii joogta oo wiil bannaanka uu yeeraysay magaceedana lagu sheegay nuuro maxamuud warsame ayaa iyadana shan toohiy lagu dhufta ma garad dadkaasu ismaaciil iyo nuura waxay yaalin isbitaal madiino waa dad kooma ku jiro xaaladooda aysan caadi ahayn ahaanayba uga tageen dadkaas isbitaal madiina yaalin koomay ku jiraan waa dad alla iyo rasuul u baahan cabdi calina isbitaal deegaan ku yaallo ku jiraa ma garad marka adeer dhibaatadaas ayaa deegaanka kasoo gudboonaatay adiga kolley waa dhib soo kordhay waa dhibaana weli ana arkin waxaan ka codsahaynaa duqa magaalada muqdisho madanayadiisu waxaan ka codsahaynaa deegaankan dhibaatada ka jirta iyo dhibka lagu haysta in aan haddii alla kuulayn annagoo deegaankii odayaashii iyo culadaudiinka dhallinyarada haweenka dhammaan waxaan ano afkooda ku hadlaya caawa waxaan qabnaa in noola keeno ciidamo abniya haddaan la keenin ciidamo abniya meeshaan ammaankeedu farahow kasii baxayaa taliyaha saldhiga waa nala shaqeeyaa maalin iyo habeenba waa nala taagan yahay waxaan ka codsaynaa marka taliyaha boliiska iyo taliyaha qaybta guud taliyaha qaybta galbeed oo asiga laftigiisa aan horgeyno dadka dhibaatadu hayso oo taliyaha boliiska iyo taliyaha qaybka caawa anoo odaga deegaanka aan ka codsahaynaa in noola keena ciidan maadaama degmadu ay baaxad weyn tahay saldhigii uu ku yaalla meelgeesa ciidan hadduu rabo uusan u dhammaystirnayn gaadiid uusan u dhammaystirnayn waxaan ka codsahaa cawada oo odayaasha ela jira dhammaan ay codsahayaan in ciidan amniga boliisa noola keeno ayaan aada iyo aada u codsahaynaa adeer ma garad